walaal aniga magacayga maxamed aadan cabdi nuur baa la idhahdaa waxaan ka imid tahay xaafadda hargeysa waxaan taariibay rabadaan oo ah maxaa hayde nigaaxito dhowr dhowr ciso ayada nigaaxito hargeysa kasoo baxay xaggaad iminka ku sugan tahay waxaan ku suganahay walaal magaalada la idhaahdo maxaa hayde sabha dhowrki dhowr abo maxaa hayde shan shan boqol kilomitr baan u jirnaa markaa meel saxaraa baanu joognaa marka wallahi soomaali badan oo ilaa laba boqol ilaa saddex boqol oo qof gaadhaya ayaa meesha ku cadilan waxaan ku ihi dad way dhintaan inta badan dadku waxay u dhintaan waa la garaacaa waa la jirdilaa dumarka waa la fara xumeeyaa anagu meesha awood kuma lihiin lacaga fara badan baanu loo haystaa haddaynu kala qaadno dad intee la eg ayaad og tahay inay dhinteen intii aad halkan joogteen anigu haddii aan walaal maxamed ahaan kuu sheego intii aan joogay waxaan joogay bil iyo dheeraad baan joogay intaa aan joogay walaal waxaa ku dhintay sideed dumar ah iyo afar iyo toban wiil marka ma soomaali bay ahaayeen mise dad kala duwan oo eritreyaan dad kala ku jiray
may hal qof oo oromaaga ku jiray inta kaloo dhimooda soomaali wala ahaayeen soomaali xaggee ka tagtay markaa soomaali abo qaar baa dil daba ka yimiday qaar ba inaan waxaa ka timi inaan waxaa ku jirtay allah unaxariistay ayaduna ka timiday burco ka timiday waxaa ku jirtay hablo badan oo adiis ka yimiday waxaa ku jiray inamo badan oo ayakuna ka yimiday maxaa hayday puntland muqdisho marka wallahi dad fara badan ayaan oo aanan soo kobi karin oo aanan in adargarinayno wejigii aanan soo xasuusan baa meeshaa ku dhintay marka siyaabaha ay u dhinteen ma gaajo ma qaarkood garaacis baad sheegtay marka ma garaacistaasay dhammaantood wada dhinteen mise waxaa ku jira qaar duruufaha ama waayaha meeshu ay duruufaha ka jira ay u dhintay awgood horta walaa dadku laba maxaa yeelay laba dariiqay maraan dadka qaar lacagaha waa lagala raagaa waa la garaacaa si xun baa walaa loo garaacaa marka dadka qaar waxaa sameeya markaaba lacagahooga waa lasoo diraa markaa deeta waa la qaadaa dadkaasoo ilaa tv gulibaa la gudbiyaa marka dadka lacagahoogu ka raageen oo kale sida loo garaacayo waxaa laga yaaba xataa biyaha in lagaa jaro horta dadka gebi waxaa la siiyaa oo laftan soomaalida meesha ku nool hal litir oo biyaaba maalintii la siiyaay oo istiqsiiyaan waxay cunaan waxay cunaan wakti keliya hataa iyo waa la wax cunaan marka ayaa idin haysta ciddan gacanta idinku haysta waayo waxa weeyaan adugu waa qolo abo maxaa yeelay saadiyaana ayaa qolada ayaana haysta marka waxaad waxaan u fahmay inay tahay dad kasoo jeeda jamhuuriyad shaad ha ha walaal ha ha ha walaal afan dad inkastoo iminka ag joogaan inkastoo iminka ag joogaan waana falaqeyn karin oo waxyaabaha qaar ay fahmi karaan laakiin waa sidaad sheegtay walaal marka telefoon baa laakiin imika lagu ogolayo oo adiga telefoonka igula hadlaya marka telefoonka sidee bay idinku ogolaadaan ha walaal hal toor ayaa loo dhiibaa halkaa tooraayo dadka waa umusikoodiyaa keliyata deeta jameecada aniga tooraayaa u haya marka maxaa yeelay subaxdii hal miscol baa loogu dhuftaa maxaa yeelay laba cisho kabacdi haddana hal miscol baa deeta jameecadaasoo dhan loogu dhuftaa haddii deeta lagu soo celin waayo qofka bini-aadanka oo yacni lasoo garaaci waayo aad ba wala loo garaacaa maxaad codsan lahay dad badan oo soomaaliyeed oo qaarkoodna tahriib usoo socdaan oo usoo tafaxayteen qaarkood ay waddada ku jiraan qaarkood meelihii a ka timaadeen ay ku sugan yihiin baa idin dhegeysanaya fariinta ama waalidiinta ma idin dhegeysan maxaad u diri lahayd maanta haddii halkaa diyaarada igu imanayso oo ay la odhanayo maanta ol aftam dhammaantiin soomaali waa la wada qaadaya dalkii baa ladigeenaya wallahi bilahi tallahi inaad waxaan ku uri hadalkamaan soo celiye maanta horta halkaan joogo maanta kama soo noqon karo oo meel laga soo noqdaa ma jirto oo haddii aan ishaabo soo noqon dhibaato tii leeg baan soo maraya laakiin hablaha soomaaliyeed ayaan horta gaar ahaan si gaar ahaana ugu sheegaya hablaha soomaaliyeed meesha waa lagu faraxmeeyaa meesha dhibaato fara badan ba walaa kula kumaan hablaha soomaaliyeed waxaan kula dardaaramaya bliis aan bliis inay dulkooga hooyo iska joogaan habeen hore ugu dambeysay wallahi hablo ayaa la faraxmeynayay dhowr iyo toban qof gaadhaya oo aanad ka qaban karaynin oo aanad waxba u qaban karaynin oo aanad lala erig dhaafsan karaynin wallahi hablahaas horta reer somaliland reer puntland reer jabuuti reer ethoobiya hablaha yani adiis soo dhaafi maan leeyahay waxaan ka codsa waxaan ka codsanayaa beesha caalamka soomaalida ku dayacan libiya ee maxay hayde joogtaa sabha dhowr kilomitr u jirta ilaa shan boqol oo kilomitr waxaan ka codsanayaa soomaalida halkaa ku nool in ay kasoo gaadhaan ama ay no noloshaa meesha taalla inaad ay bal soo eegaan oo hoos usoo eegaan waxaa ku jira laba boqol iyo dhowr iyo toban qof oo dumar u badan oo meesha lagu jirdiyo oo lagu garaaco oo lagu faraxumeeyo markaa walaalo walaalahayga muslimiinta ah ee ku nool beesha caalamka waxaan ka codsanaya inaad si fudud inay uga soo gaadhaan meeshaasi marka ma xeryo qaxootaa dhulkani mise waa dhul lagu haysto dadka haddaad labadaa erey dadka wa may waa dhul jabhad baa haysataa dad baa la dadkii laga soo qaaday adiis oo kale lacagtii adiis oo kale lagaga soo qaaday baa laga doonaya halkan waa laba lagac waa laba lacag iyo waa afar kun iyo toddoba boqol oo dollar saddex kun iyo laba boqol waxa weeyaan nin magafal idhahda iskale kun iyo lix boqol oo dollarna ama kun iyo shan boqol oo dollarna waxa iskale nin maqada la idhaahdo oo libiya ku geenaya laakiin lacagta sida lagaaga qaadaya walaa waa bilkhasab hataa haddii aanad haysan waxa kuhi adigoo u dhintuma meesha ayn baa maxaa idin kugu dhow wax hab loo hadli karaa ma kugu dhow yihiin hab hablaha walaal wallahi bilaahi hablaha ma awoodo walaal hablaha inaan kugu dhiibo awi kaa Ay, fogey hablo walaal meel yaroo dorogsama joogaan ha ha ha kugu dhiibi hal karaa.
wiilun igu dhib inamada Ha.
waayahay howl hadal hello ha v o a baa kula hadlaysa magacaaga Ah, magacayga raayac cismaan cawaade raagow adigu halkaad ka timi int- dhinacee baad ka timi aniga saaca etoobiya jigjiga ayaan ka yimid jigjiga jigjigaad ka timi bal iga waran duruufta meesha taalla haddaad si kooban sawir uga bixisay dad badan oo soomaaliyeed oo meelo kala duwan jooga ayaa ku dhegaysanaya meel saxaraa baad ku sugan tahay bal duruufta kugu hareeraysan sawir yaroo kooban dad ka bixisid wallaahi bilaahi siduu akhiga hore usoo sheegay weyaan duruufta de kolley maalintii leyl baan xalli troobiya qaadanaa cuntada maalin geli baan cunaa wax de aan kuu filan marasa qaadatidaada mar labaad aadan qaadanayn dadaad garanaysid oo dhintay ma garanaysa adigu shaksiyan
maantadan ma wallaahi qof aan garanayo oo dhintay wallaahi bilaahi watan candhuuftaya ku ah maantadan imkadan yar ka hor intaan qaada in yar ka hor waan garta waxaan aasnayne ciidda ma loo kala maaro oo lagu rogay